Hoos u dhac ayaa laga dareemayaa qiimaha khudaarta suuqyada lagu iibiyo khudaarta magaalada Baardheere ee gobolka Gadow. Khudaarta hoos u dhaca laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah baradhada, baamiyaha, qaraha, basasha iyo khudaarta kale. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya khudaarta suuqyada magaalada Baardheere ee gobolka Gadow ayaa ka waramaya qiimaha khudaarta.
xaalad maasha allah waay khudaar koyti maasha allah haysan wada inta biyo kooyo inta ka dambe haa baamiyaha baradhada nyaanyada koostada begelka ansalaatada kulli yaalan maasha allah waay irmada koostada labaatan kun waa kabsar toddobaatan kun baamiyo labaatan kun talag yaanyo lama boqol kiilo baradho soddon kun shood basbaas toddobaatan kun intaasaa la gadaa magacayga waa sacdiid sheekh maxamuud waxaan ka mid ahay khudaarayda suuqa baardheere ku nool alxamdulilah hadda sidii aan ahayn iyo hadda isku mid ma nihin marka hore biyaha ayna gelahayeen alxamdulilah hadda khudaarta wax waan helnaa sida hadda yaanyada oo kalayto marka horeeto waxay noogu imaan jirtay meelaha kala duduwan waxay noogu imaan jirtay lix boqol ilaa iyo toddoba boqol ayay noogu imaan jirtay hadda maasha allah laba boqol baan ku helnaa beerahanagayna hadda nooga imaadaa sida basasha oo kaleeto hadda ma helno oo waxay nooga imaadaa meelaha koro oo basasha weli beerahanaa kama soo go'in waxa hadda aan beerahanaa ka helno waxaa ka mid ah qaraha yaanyada maxaan ku dhahaa kabsar caleenta bocorka waxyaalahaas iyo wixii la mid ah marka maasha allah hadda aad baan maxaan ku dhahay xaaladanada ay hoos u dhaca khudaarta ayaa ku soo aadaya xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo ay dadka aad u isticmaalaan khudaarta